أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu doorkaroon howlgal qorshaysan oo lagu beegsaday mas-uul ka tirsan maamulka riddada ugu magacaaban gobolka banaadir oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland oo eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya wasiirkii hore ee difaaca sahyuuniyadda yuhuudda ayaa ku eedeeyey maamulka yuhuudda in uu ku kacay dembiyo dagaal iyo tirtirid qowmiyadeed oo ka dhacday marinka khaza faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gado kataa'ib al ikhbaariya oo baahisay filim cusub oo ah qaybtii saddexiyo tobnaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix kooxda riddada soomaaliya ayaa xabsi guri ka dhigtay maleeshiyaad ka goostay jubbaland oo ay geysay magaalada muqdisho munaasabad lagu daahfurayey masjidka jaamaca ee degmada rabdhuure ee wilaayadda islaamiga ah ee bakool ayaa ka dhacday degmadaasi wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa dib u howlgelisay iskuulkii hoose dhexe ee jacfar binu abitaalib kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booco ee wilaayadaasi askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee baay waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay kowda jamaadu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhurnimo oo faahfaahsan howlgal qorshaysan oo lagu beegsaday mas-uul ka tirsan maamulka riddada ugu magacaaban gobolka banaadir ayaa ka dhacday magaalada muqdisho warkaas iyo war kaloo ku aadan faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxaya khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada gado waxaa inoo haya yaasir maxamed ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxay maanta howlgal qorshaysan ka fuliyeen magaalada muqdisho waxayna ku dhaawaceen mas-uul ka tirsan maamulka riddada ugu magacaaban gobolka banaadir murtadka ay mujaahidiintu dhaawaceen ayaa lagu magacaabaa goore maxamed xersi kaasi oo ah guddoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka riddada ee xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ee howlgalkani fuliyey ayaa murtad goore ka qanimaystay gaari nooca baraadada ah oo murtadkan uu watay dhanka kale wilaayada gadow waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa laba weerar oo dhabagal ah oo loo dhigay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay duleedka degmada caalwaaqa ee wilaayada gadow ee koonfurta dalka soomaaliya labada kamiin ayaa khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta taasi oo isugu jirta khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed inta la xaqiijiyey waxaa kamiinkaani lagu dhaawacay afar askari oo murtadiin ah waxayna mujaahidiintu qanimaysteen saddex mooto oo ay wateen maleeshiyaadka murtadiinta ee kamiinka ku dhacay geesiyada tawxiidka oo wakhti walba hegan ugu jira naafeynta cadowga allah ayaa fuliyey weeraro kala duwan oo allah falligiis khasaare lagu gaarsiiyo kufaarta iyo murtadiinta maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya marwaan maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee la magac baxay puntland murtad eliyaasu lagatoor ayaa eedeymo xooggan u soo jeediyey madaxda kooxda riddada soomaaliya ah murtad lagatoor oo ka hadlayay garowe ayaa nasiib darro ku tilmaamay in kooxda riddada ah ee fadhigeedu yahay caasimadda muqdisho ee wararto maamul goboleed ka tirsan riddada wuxuu lagatoor ku eedeeyey kooxda riddada inay meesha ka saartay oo ay laashay dastuurkii u degsanaa riddada maleeshiyaadka murtadiinta ahna ay u adeegsanayso dano siyaasadeed iyo inay ku weerarto maamul goboleed u sheegay inuu qabsaday doorasho isaga u gaar ah kaasoo ah maamulku hoggaankiisa sheegtay murtad axmed madoobe isagoo sii hadlayay ayuu intaasi ku daray in nidaamka riddada ah uu qarka u saaran yahay inuu burburo waxaase muuqata in soomaaliya jihada ay u socota quus ay muuqato runtii oo soomaaliya wixii ka dhexeeyey iyo dowladnimadii ay u muuqato in shuruucdii la laalayo ay u muuqato xooggii ciidamadii soomaalida la sameeyey in istaydo degan lagu weerarayo oo ay khatar u keeni karto in dalku koob iyo sagaashankii iyo burbur uu dib u saaro xooggii iyo awooddii ciidana la sameeyena istayd doorasho galay waxaa yaab leh istayd doorasho galay in la weeraro waa wax yaab leh oo taariikh cusub oo siyaasadda dowladnimada soomaaliya ay kusoo biirayso hadalka murtadkan ayaa imaanaya xilli khilaafaadka ka dhex xoloolsan kooxda riddada soomaaliya iyo maamulada shaadala dirirka ah ee puntland iyo jubbaland ay gaareen meeshii ugu sarraysay iyadoona marba marka ka dambaysa ay khilaafaadku sii yeelanayaan wejiye cusubba wasiirkii hore ee difaaca sahyuuniyadda yuhuudda ayaa ku eedeeyey maamulka yuhuudda in uu ku kacay dagaal iyo tirtirid qowmiyadeed oo ka dhacday marinka khaza cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warkan inoo sii ambaqaadaya mooshe yoolan oo ah taliyihii hore ee ciidanka yuhuudda ayaa waraysi uu dhowaan siiyey warbaahinta yuhuudda ka digay in maamulka yuhuudda ee uu xukumo gaalka mayalka adag ee netanyahu ay doonayaan inay ka tirtiraan falastiiniyiinta waqooyiga khaza islamarkaana khaza ay ka sameeyaan deegaano cusub oo yuhuuddu degto waxaan ku qasbannahay inaan ka digo waxaa halkaasi ka dhacaya oona laga qarinayo maxaa halkaasi ka socda ma jirto beytlaahiya ma jirto beyt hanuun hadda waxay ka howlgalayaan jabaaliya iyagoo dhab ahaan meesha ka sifaynaya carabta ayuu yoolan u sheegay telefishinka demoqrat t v isagoo ka hadlaya xaafadaha falastiiniyiinta ee waqooyiga magaalada khaza oo weeraro kala kulmaya ciidanka yuhuudda wuxuu intaas ku daray in maamulka yuhuudda ay doonayaan inay dib u dhisaan deegaano halkaas ku yaala sagaal iyo toban sano kadib markii israel ay isaga baxday dhulkaas yoolan oo ahaa taliyihii guud ee ciidanka yuhuudda sannadihii labada kun saddex iyo toban ilaa labada kun lix iyo toban ayaa sidoo kale sheegay in maamulka yuhuuddu ay ka geysanayaan marinka khaza dembiyo dagaal oo ka dhan ah bini-aadanimada wasiirka guriyeenta maamulka yuhuudda ayaa khamiistii booqday xadka khaza isagoo taageera hindise lagu aas-aasayo deegaano yuhuud ah oo ku yaala marinka khaza sameynta deegaano yuhuud ah oo halkan laga dhiso waa jawaabta ku habboon xasuuqii argagaxa lahaa ee toddobadii oktoobar labada kun saddex iyo labaatan iyo sidoo kale jawaabta maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee heeg ayuu wasiirkan yuhuudiga ah ku yiri warbixin ay faafisay warbaahinta yuhuudda waxaa loogu yeero maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ayaa bishii hore soo saartay waraago lagu soo qabanayo netanyahu iyo wasiirkiisii hore ee difaaca yoaf galan iyagoo lagu eedeeyey dembiyo dagaaloo ka dhacay magaalada khaza kataib al ikhbaariya ayaa baahaysay filim cusub oo ah qaybtii saddex iyo tobnaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warkan inoo haya
kaamirada kataa'ib al ikhbaariya waxay markan u jihaysatay dhanka wilaayada islaamiga hiiraan halkaas oo sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga si wanaagsan looga qeybiyo sakada xoolaha nool oo loo qeybiyo masaakiinta iyo fuqarada ku nool wilaayada qaar ka mid a masaakiinta iyo fuqarada ku nool degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka faa'iidaystay mashruucan qeybinta sakada xoolaha nool iyadoona dadka la siinayay xoolo isugu jiray geel iyo ari fagaaro weyn oo ku yaala degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan waxaa isugu soo baxay boqolaal muslimiina kuwaas oo qaar badan oo fuqara iyo masaakiina la siiyey xoolaha nool oo isugu jiray geel iyo ari qaar ka mid a dadkii nasiibka u yeeshay inay helaan xoolaha sakada oo la hadlay kaamirada kataa'ib al ikhbaariya ayaa mahad alle kadib u mahad celiyey xarakada shabaab ulmujaahidiin magacaynuurcabdisalaam aabiin cabdi xagana ku sugan buuca qablo degmada buuca qablo munaasabada oo dowladda sakaawaadka daraaddeed leh waxa dheefka lagu bixiyey oo u imaanay dadka wax la siina kamid ah aniga loo siiye hal geel ah dhulka bixile jisalaan siiye khayr allah ka siiye anigana waxay leesiy baraka allah iiga dhigo oo kumaadsan yihiin assalaamu calaykum waraxmatullah bismillahi raxmaan raxiim anigoo cumar shaax bakor kolis magaalada buqol qabna maanta waxaa la qaybinahayaa geela oo sakada waxaan ka helay hal geel leh waana kumaadsan yihiin muslimiinta kor allah ka dhigo daawada allah jibiyo aan maxamed xuundi buxa qabla maanta xaliseel halge halgel farxadii waa weynta waa weynta maxamed cabdullahi cismaan liira الحمد لله وحول الأولسي دقمة أبو أغلان الحمد لله ألي ألي وشي ولا يد غير الله سي متى حول سوب بحنا الحمد لله الله بركة وحيس سوب بحنا صدقوا الله بركة أوليس سوب بحنا الله بركة ولكن صدقيتي صدقيتي لا يكون الله بي غير الله سي ولا يد نقر الله كبي قالوا الله هجبي magacayga waa maxamed xasan yasow joogo buqa qabla walaayada waxaa i siisay shan neef oo ari ah walaayadayaan ducayna gaaladana alaha jiray
anagoo ah maxamed axmed cumar oo jooga degmada boqa qable waxaa lii siiyey xoolo sake ah shan- shan neef ayaa lii siiyey waxaan ugu ducaynayaa dadkii laga soo qaaday khayr allah siiyo ajira xasanaad allah siiyo xoolahooda allah- allah u badiyo ee, gaaladana allah jibiyo meel kasta ay joogaan rucbi allah ku rido argagax allah ku rido ilaahay anigana khayr allah noogu bedelo iyo nimco allah noogu bedelo iyo nasri allah na siiyo
waa fiidiyoogii saddex iyo tobanaad ee laga soo saara mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga laga qeybiyo wilaayaadka islaamiga waxaana mashruucan ka faa'iidaystay boqolaal masaakiin iyo fuqaro ah oo ku nool wilaayaadka islaamiga kooxda ridada soomaaliya ayaa xabsi guri ka dhigtay maleeshiyaad ka goostay jubbaland oo ay geysay magaalada muqdisho nuur cali warsame abuusheyba ayaa warkan inoo faahfaahinaya waa mid ka mid ah askarta maleeshiyaadka murtadiinta jubbaland ee maalmo ka hor isku dhiibay maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ee ku suganaa deegaanka areas kamboni ee gobolka jubbada hoose kadibna la geeyay magaalada muqdisho murtadkan ayaa sheegay in isaga iyo maleeshiyaadkii jubbaland ee isdhiibay ee xamar la geeyey ay xabsi guri ku yihiin gudaha magaalada muqdisho isagoona xusay inay soo wajahday xaalad adag oo ay ugu horreyso dhanka cunayarida horta hadda xamar baa ku sugnahay gurigaa hadda ku jiraa nin maxaabiis waxa ma dhaamo taleefonkaasi xaytooya aan lagu dhiibay marka horena ee darajaan leysinaa lacag baan leysinaa ciidanka xooga kamid noqonaysaa ballanteed haddana hubkii waa nagala dhigtay waa nala soo qaaday xamar baa nala keenay nin maxaabiiso hadda meelaha ku xiran waxa ma dhaanno hadda laba iyo toban baa hadda la joogtaa askarta waa la qayqaybiye toban toban labaatan labaatan shan iyo labaatan baa loo kala qayqaybiye qayb walbana meel baa lagu xirta ma garatid horta niyo mar walba anaga dad la gata ayaa ahayn sababtoo eh, maxamuud eh, tira guddoomiyaheeni unbaa anaga amarka qolada la heshiiyey lacag ka qaatay annagana dad la gato waxaaba ahayn bade oo waxba kala ogeyn bu dad laakiin xoro ah oo oo barnaamijka wax ka bara imaanayan noo imaado u nafeeliye wuxuu dhahay ciidanka xoogga dalka kamid noqonayna ogaada lacagna waan idiin siinayaa darajaa helaysaan ninka ugu yaraa laba xidigo iyo xidigla noqonayaa Eh, waka ninka axmudo waxa nooma hayo barnaamij noocaas waxba ka jirin baa nagula qofay haddana runta waa soo dhadhaminay bu oo kaani oo dad maxaabiis hadda waxa ma dhanno dad meel iskaga xerxeran un baa nahay hubkii waa nagala dhigtay Eh, oo maxaa la dhihi jiray dad xorba ma nihin lacag maana helin garaada maana helin hadda waxaa mixnii nii soo wacay ujeedada ugu weyn oo nii soo wacay waxay tahay inaa askarta iga dambeyso reer jubbaland inaa baa ku diraa rabaa askarta waxuu leeyahay anagaana la qalday anagaana la gatay annagaa xabsi ku jirnaa annagaa xerxiran marka waxaa ugu baaqaya askari walbo jubbaland waxaa uga digayaa in laga soo qaldin meelna uuna soo aadin guddoomiyihii hore oo degmada badhadhaa ka dambeeyey maxamuud fanax asagaana gatay mayna waxa maana helin dad maxaabiis meel ku xiran waxa ma dhaanno saakun baa laba xaboorooti naloo keenay ilaa hadda wax nagu sideed saac baa la maraya toddoba saac baa la maraya ilaa hadda wax nagu soo laabto weli maan arkin taleefonkan hadda kaala hadlaayo nin hadda magaciisa aana sheegayno askarta kamid ah laaluus ku siinay inuu taleefonka eladeenaa ka wacanayna aa dhanay saasaa nagu soo wacnay ma garatid oo dad hataa taleefoono xore oo taleefoonadaas haataa ma nihin dhanka kale maamul goboleedka shahaadada dirarka jubbaland oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa hanjabaad adag loogu diray shirkadaha diyaaradaha rayidka ee duulimaadyada ku taga deegaanka raaskambooni murtad axmed madoobe ayaa ku eedeeyey shirkadahan inay soo qaadeen maleeshiyaadka ridaday xasan gargurta islamarkaana keenay raaskambooni waxay tilmaameen in deegaankaasi uu yahay deegaan colaadeed sidaa daraaddeedna shirkad diyaaradeed oo ka degi karta garoonka raaskambooni aysan jiri karin bayaanka ka soo baxay maamulka ridada jubbaland ayaa lagu yiri shirkaddii ka dhiga adeegta amarka maamulka ridada jubbaland inay tallaabo adag ka qaadi doonaan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in maamulka shahaadadirarka jubbaland uu gebi ahaanba khadka isgaarsiinta ka jaray deegaanka raaskambooni ilwereedo ayaa sheegaya in adeegii taleefonada iyo internetka uu meesha ka baxay kadib markii maamulka kismaayo dumiyey antenooyinkii deegaankaasi deegaanka raaskambooni ayaa si weyn ugu tiirsan magaalada kismaayo hadday noqoto ganacsi iyo isgaarsiinba tallaabadan ayaa caqabad horle ku noqonaysa maleeshiyaadka taabacsan murtad xamse cabdi bare ee ku sugan deegaanka raas kamboni murtado axmed madoobe oo haatan u muuqda mid dhanka militariga looga gacansireeyo ayaa miciin badayay jirista adeegyadii ay bixinayeen ee shirkadaha isgaarsiinta ee madaxa bannaan maalmahan waxaa jiray qulqulka maleeshiyaad far badan oo ka goosanaya murtado axmed madoobe waxaana u dambeeyey maleeshiyaadkii shalay oo loogu boqol gaaraya kuwaasoo isku dhiibay maleeshiyaad daacad u ah murtad xamse cabdi bare oo ku sugan deegaanka raaskamboni saacadba saacadda ka dambeysa waxaa ka sii daraya xiisadaha colaadeed ee ka aloonsan kooxda ardada soomaaliya iyo maamulka gaalraaca ee jubbaland xiisadahan oo ka taagan deegaano ka kala tirsano gobolka gedo iyo jubbada hoose munaasabad lagu daahfurayay masjidka jaamaca ee degmada rabdhuure ee wilaayada bakool ayaa ka dhacday degmadaasi cabdiqani maxamed ayaa halkaas inooga soo diray waxay ahayd munaasabad xarigga looga jariyey furitaanka masjid dabaq ah oo loogu magacdaray masjiduraxma kaasoo muddo sanad iyo bilooyin ah dhismadiisu ka socotay degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ah ee bakool munaasabada waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimo samadoono iyo qeybaha kale ee dadweynaha waxaana laga jeediyey kalimaad kala duwan waaliga wilaayada bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan oo munaasabada ka qaybgalay ayaa kelimad muhiim ah madasha ka
مساجدنا ما كمدتها شعائر الإسلام كمدتها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب جزاكم الله خيرا مسجد الرحمة ما يبنى كذي masaajidada ha ka biiri masaajida oo dabaqyada ah jaamica ah oo ilaahay in la tacaawud lan ka talagalay jaamacad in nagadano halaqaadka sharciga ah culuumtan noocyada shalbada in lagu barado lan ka talagalay iyo ku mid ah insha Allah taala dadka muslimiinta aan teeganahay oo gudigiin ka horeeyay adduunyada oo dhan bal laaban yoona may balana jazakumullahu khayra jazaa ma in baahanya difaac ayaan baahanya culumada ku hadlaayeen ugaasida ku hadlaayeen waa biikama dhibcaan waa may sababe masjidkan hooba gaalalun ku difaacna baree gaalimay ku haldhadaasee kaniisad saas maa khayari masaajidkun dhisni waqti noo ka bahay hoolin oo ka bahay marka masaajidkun maan baahan yaha difaac ayaan baahan yihi muqadasaadka shareeca islaamka la ilaaliyo masaajidada kumad eh marka way ballanaa jihaadka hortab waa la surnaayey
sidoo kale marti sharafkii munaasabada kalimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah nuqabada wilaayada waxayna bulshada rabdhuure kula dardaarmeen inay ka faa'iidaystaan kuna soo dhoweeyaan masjidkaasi cibaado iyo xalaqaadka cilmiga sharciga ah geeka may baa ku qeybgalnay oo roognay iftitaaxa oo masjiduljaamaca ah oo rabdhuur ah dadka muslimiinta oo laylay dhisadeen oo deegaanka ah marti dheer in marti dhow banan lankaweeri laha ku qeybgaleen muslimiinta kala cudwi waaxid isna nabiga calayhi salaatu wasalaam ninka sheegaya oo eeyin runtii waa eedanka faraxawu dadkii arrintaasan surunaayeen shay maaba surunaada ilaa ma imbaahinyaa dhabar adeeg isabar ambaahinyi aqabaad iyo badan dadkii guddiga aan haaya masaajidkan quruxdiisuna hata aragahayn unta dhon may ballahaa awalan ilaahay aan kama hadyaanaya uma sin mahnagaan waana may ballanaa dadkii saasahay iyo dadkii malsha ku jaysidiiba ini ilaahay maarane dunuubtiyo ka dhaafo lena ummatu muslimiinta eh bariga afrika noolotoy mismirkala noolotoy maynu ku gumaysid jaray maskaxyahanan gumaysid ajdadaha ta ka dhool aragtiyadaa maynana bara jaray ini in iska filanayn masaajida dhisada kor eelkoon godooda kor madaariis oo waxbarasho kale ansur unsuubsa kor inana baraay arrinteedii hayta noozuuli gaalada yaa ilaahay gibi muslimiinta ilaahay cizeeyey maha ku batay meedla aqla adduunya iyo aqla aakhira ku bay marka geeka may roognanaa masjidkii degmada rabdhuur sanadka dhowaad hasooday xafladiisa iyo gebagabadiisa roogna masjidkan meesku dhasan juhdi badan iyo dadaal badan madilibi baadajeewa ilaahaynin suurta geliyayaanin dhisam cid kasta idii galan ku jeeysato fakar ku jeeysato cid kasta idii ma arane masaajidkan geek una ka jarno qorahoodan iyo ma arane wanaagan liin dhisay cid kasta idii ku jeeysati galan ku jeeysati maylana jazaakumullahu khayran barakallahu fiikum ilaahay ma arane hoolagiinsiin barakaay maalinta ma arane isan adduunkun ku tabtaan janaada dhate ilaahay gurisiinka weel jazaakumullahu khayran ilaahay san barakaay masaajidkii la eraay masjidur rahma la eraay degmadii rabdhuura neendhasmi kan una geeka jarnaan qorahdiisi sharax jeeyi sadaq moogday argaana ha dhawaaynoy maylaha ka dhawaaye cibaadilaha ka dhawaaye walbarashada laha ka dhawaaye qur-aan akhriska laha ka dhawaaye bulshada rabdhuure oo bacdallaahi kaashanaya dadka muxsiniinta ayaa dhabarka u ritay dhismaha masjidkan oo uu ku baxay kharash gaaraya boqol lixdan iyo sagaal kun oo dollar kaasoo allah fadligii haatan dhismadiisu soo gabagabowday wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa dib u howlgelisay iskuulkii hoose dhexe ee jacfar bin abitaalib kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booco ee wilaayadaasi casaam carafaad ayaa warkan inoo haya munaasabadan oo si heersaraa loo saagaajmay islamarkaana ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan dibna lagu howlgelinaya iskuulka hoose dhexe ee jacfar bin abi taalib ayaa ka dhacday xarunta iskuulka deegaanka booco ee hoostaga magaalada beledweyne ee bariga wilaayadda hiiraan sheekh cabdicasiis beriq sheekow oo ah mudiirka iskuulka hoose dhexe ee jacfar bin abi taalib ee deegaanka booco oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ka warbixiyey asaaska iskuulka iyo maraaxiisha uu soo maray waxay ku saabsan tahay xafladan dib u furidda iskuulkii booco oo lagu baran jiray macnaha looga bixi jiray dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose oo xirnaay sanadihii labadii sano ugu dambeysay iyo sanadan hadda qabyada ah runtii iskoolkan muhiimad weyn ayuu u lahay deegaanka iyo dadka ku nool booco iyo nawaaxigeeda waxa wuxuu ahaa markis cilmiya oo maaragtay wax badan laga faa'iidaysan jiray waxaa ilaahay mahadiisa maanta marka inuu ilaahay noo suuro geliyey in maanta uu dib u soo noqoto waxbarashadii markiska laga bixin jiray oo aad baahi loogu qabay oo loo hilowsanaa waxaana ilaahay mahadiis waxaan shaqo iyo maaragtay aan juhdi maaragtay lagu bixin ma qabsoomaane ma arkaysaa wax ka qabtay oo bacdi alxamdulilaahi ugu mahadnaqaynaa wilaayada islaamiga iskoolkan marka taariikhdiisa haddaan wax ka taabto waxaa la furay kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ilaa intaas ayuu soo soo socday iskool wuxuu ahaa ilmaha ka soo baxa hu maaragtay ay yihiin ilmo aqoon lahoo waxgaradka iyo waalidiinta iyo odayaasha dhaqanka deegaanka booco iyo tuulooyinka hoos yimaada oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn u boogaadiyey dib howlgelinta iskuulka jacfar bin abi taalib ilaahay baa mahad iska leh maanta waxaan u fadhinaa iskoolkii dugsigii dhexe ee hoose ee ku yil booco ayaantaana laga burburay xafladii furitaankeedii ayaan u fadhinaa waxaan rabnaa marka in laga faa'iidaysto ummadda waxaanu sheegaynaa marka booco waa burbursaneed laakiin haddii iskoolkii uu furmay waxaan rajaynaynaa wixii beledweyne u guuray inay dib usoo noqdaan ayaan rajaynaynaa ilaahay baa ku mahadsan suma dabadeed xaragada ayaa ku mahadsan walaayadaa ku mahadsan in la furo ayaan u fadhinaa marka odayaashii haddaan nahay wixii kaloo dhimanne waan sugaynaa wuxuu mar islama wada yimaadiin waa kala dib maraan cudurka ruuxiisa iyo caafimaadkaaba kale ah marka khayr allah ka dhigo waa soo dhaweynaynaa ilaaha mahad iska leh xafladan aad galayso qurux badan ilaahayna inoo kulmiyey khayrna ha siiyo nimankii soo aabulay dugsiga asaga waxa waaye dhowr sano ayuu muxuu ahaa yani oo xoogaa unaga ahaa haddana macallimiinta qaarkood fadhiyaan runtii waxay yani intuu yani islaam islaamka joogay wax weyn qarteen wax alla wixii meeshan yani ka baxay waa dad yaqaano fadhigan iyo xafladan aad xaggi maaragtay u qaymo badan ilaahay xaggina ka qaymo badanoo diinkiisii lagu koryeelayo ama ummaddii maskaxdooda aakhiro loogu hagaajinayo aad iyo aad baan farax weyn ayuu maantay ayaan ku faraxnay waxaan kaloo oon maaragtay ugu mahad celinaynaa xarakada mujaahidiin al-shabaab iyo walaayadeeda maxaafadada heer gobol iyo heer degmaba ah iyo garbadeeda oo wakti badan soo geliyey geeda fikir badan soo geliyey maal badan soo geliyey intaasna waanu waa uu mahad celinaynaa maanta waxaan aada ugu qanacsannahay maaragtay maskaxdii bini-aadanka oo loo jeedinaa waddadii ilaahay uu jeclaay haddaas ilaahay u sugnaatay waxaan meeshaan u mahadnaqaynaa walaayada islaamka ah madarasada maantay laga furaayo deegaanka booco aad iyo aad sida odayaasha hore u yidhaheenba waa ugu faraxsannahay waana ugu baahnayn waana soo dhowaynaynaa boqolkiiba boqol xaqiiq iskuulkan ilmaha dugsi hoose dhexa ka baxo markii magaalooyinka tagaan oo itixaamka laga qaado ilmahaanu jaamacada u gudbi karaana la dhihi jiray dugsi sare ilmahan waa ka sarreeyaana la dhihi jiray waxaana yeelay tarbiyada culumta shareecada islaamka oo lagu bari jiray ay meeshan ay ku qaada jireen ee xaragadu isha ku haysay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadda hiiraan ayaa dadaal xoogan gelinaya tayeenta iyo kor u qaadada heerka waxbarashada iskuullada ku yaala degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee baay xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa mar kale warbixintan inoo eegaya kadib muddo saddex sano ah oo uu la shaqaynayay murtadiinta islaamkana uu la dagaalamayay kadib isagoo taa'ib ah garwaaqsadayna inuu ku dhacay fal gaalnimo ah ayuu soo gaaray degmada buula fullaay ee xarunta maamulka wilaayada islaamiga ee baay waa kow iyo labaatan jir muddo shan bilood ah tobabar ciidan ku soo qaatay meelo kala duwan oo ka mid a dalka iyo dibaddiisa waxa uu muddo shan bilood ah tobabar ciidan ku soo qaatay dalka yuganda waxaana uu ka mid ahaa maleeshiyaad uu halkaasi u diray murtad xasan gurguurte uguna talagalay inay la dagaalamaan islaamka iyo ehelkiisa sidoo kale waxa uu tababaro kala duwan ku qaatay muqdisho iyo xudur oo ka mid ah goobaha cadowga ay ku sugan yihiin taayibkan aan ka sheekeynayo waa isaaq cabdi cali waxaana uu isaaq markii toobada loo qabtay kadib degmada buulafulla kula hadlay idaacadda islaamiga andalus waxa uu ka sheekeeyey halkii uu ka raacay murtadiinta tababaradii uu soo qaatay halkii uu ka howlgelayay iyo muddadii cadowga uu la shaqeynayay isaaq cabdi cali maxamed nuur mayba kukuwa hirshabeelle kukuwa militari yahay marka askari oo maha yeeshee furunta hore ka dagaalamo markaada atana ku tahay sidisan kaamila ka jiri maybaa ku raay hudur hudur haddii ka baxni harani inaa tagni haranina ha haranina inaa yeeshee diyaarinna wax qaadi yoan iyo seeni markaas ku dib yoana shambilooda rogni marka yoana ku nagni harnaana koyni tobabar aadi elay tobabar yeeshee hubka iyo manayma ee aaka iyo walaasama lidadla baraay maahay ibkm iyo iyo heshiish iyo bilayn lidadla baraay maahay halkan ma jira macalimiin oo ajaanib ah uns uns hayan markii harnaana koyni in sheegada afar bilood iyo shan bilood iyo hatan miila karown oo tobabar kale hatan oo disbilin nin akriyo qaabkilan dagaalamo iyo bilaay hatan na fahansiyo macalimiin soomaali ah markaas ku dib gorinnas hatan meelni jeeyahan cadadi hirshabeel heebta baaleew meelan nijey taayib isaaq waxa uu sidoo kale ka sheekeeyey dhacdo xanuun badan oo uu la kulmay markii uu tegay dalka yuganda haddaba maxay ahayd dhacdadaasi isaaq ayaa nooga sheekeynayo shan bilood ee roogni kuriko noo dili manaa kuriko manaa oo kalidintee lagu qali yaa dilay marka kurey uns uns dili maxaa loo dilay manaa kaliida lagu dhabahay kaliido saasoo manaa naftiisa ku marka isbitaalka lagey kadib yaa kaliida lagu qali ah
isaga oo wareysigiisa sii wata ayuu taa'ibkan faahfaahin ka bixiyey sababaha keena in xilligan uu ka soo baxay safka murtadiinta isagoona sidoo kale ka warbixiyey qaabkii loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray degmada buulafullaay wal oo dhagan oo maynaan oo fahmi waayo oo sheegada gobolka ani aadi ahaane ee manaa maskantay fahantii markaasaas uu tabay markii inta kuway wallaahi bilaahi hortiminaa oo absadaaya walka goor iyo meelin seeto iyo hoob aragdaha ku nagoylah iyona dhuumboyle ayla ka aragnay guray laakis inim inaa walbadanin haysne oo amni eta oo lamba fad usku kuway karo oo aadi mana gabid ugu jar oo farafare iyo wada is haysadooban lahayn araadnimid ku jarta isaaq cabdi cali oo ah askariga taa'ibka ah ee lagu soo bandhigay degmada buulafullaay waxa uu ku daba feelayaa askar taa'ibiin ah oo muddooyinkii dambe si xawli ah u soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay guud ahaan warkii duhurnimo oo maanta oo talaado ah aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aan ku leenahay aaladda internetka waa naga intaas waad ku mahadsantihiin idinkuna dhegaysiga warkan mid mid ka la mid ah oo dib aan mar kale ugu kulanno ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu